arrin ka dhacday waddada maaragtay isku xirta carabiya iyo mandheera taas oo shil ka dhacay oo qarax ah waxaana wax ku noqday maaragtay oo dhaawac uu soo gaaray saddex iyo toban qof saddexdaas toban qofna waxaa waaye saddex waa haween oo cunug yar oo gabar oo saddex sanana ay ku jirto waxaana ku dhintay oo ku nafbaxay ilaa iyo toddoba qof oo ay ka mid tahay haween aan u malaynayn ay uur leedahay dadkii ayaga oo dhaawac uu soo gaaray afar ka mid ah waxaa waye xaaladooda ma fiicna laba already waxay ku jiraan deeta ay ku jiraan dhakhaatiirta la tacaal hays labadii kalena wararka ay kala joogaan stabilization aan ku hagaajinaynaa wixii caamaad caawimaad aan u qaban karna hadda aan joogno wax hadda referral on hadda nairobi meelo kale u hagaajinayn ma lahan waxaan mahad u celinayaa dowladda mandera county government departmentka caafimaadka u qaabilsan oo mandera iyo dhakhaatiirta oo saaka si fiican u howlgaleen oo shaqada iyagaa nala qabteen waana mahadsan yihiin wixii annaga aan agrino oo isbitaalka annagana keena waa toddobo hal haweenah iyo lix maaragtay ragga